You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
wadanka waxaa soo galay horaantii kiibaa soo galay fiisaha kusoo galay waxa weeye fiisa la yidhaahdo skiil ama fiisaha la siiyo dadka xirfadlayaasha ah khaasatan fiisaha la siiyo qolada engineerinka fiisahaasaan kusoo galay horaantiisii baan soo galay waa gartay markaad australia timid markiiba shaqo eh, ma bilowday ma dhibaataad ka martay inaad shaqo heshid bal in yar markaad waddanka timid broseska aad martay si aad shaqo u raadisid walaahi horta xasanow eh, waa laba midoo in qofku eh, shaqadiisii professionka ahayd ee engineerinka ahayd uu markiiba bilaabaa iyadu waxay yar baahan tahay waktiyo eh, in inta badan waxay kuweydiinayaan inuu qofku permanent resident australia yahay ama inuu citizen yahay waayo waa inay ku tareengareeyaan ilaa almost eh, lix bilood dabeeto haddii ay trainingku geliyaan fiisahaaguna uu yahay sanad iyo badh ama laba sano waxay leeyihin qofkani eh, ma trasgarayn karno inuu long term lala joogi karo waxaa laga yaabaa inuu dee horeba u noqdo marka laakiin waxa eh, xag- xagga kale shaqa helitaanku may adkayn oo waxaa noo saacidayey eh, annagoo sida resomiga loo s- eh, bahalki eh, loogu beeskareeyo eh, bahalkii shaqooyinka xaggan markiiba la- eh, la qabsanay markaan baadhnay marka inta inta ugu badan waxaan ku bilaabnay eh, shaqooyinka eh, technicalka ah ee aan levelka engineerinka ahayn balse u dhadhow waa gartay marka si aad eh, shaqadii xirfadaada ahayd oo injineernimada ahayd eh, dhibaatada ugu weyn aad ka soo martay waxay ahayd in eh, shirkadaha aad shaqada weydiisanaysa inaysan hubin inaad waddanka sii joogaysa in kale aad iyo aad xasano waxa weeyaan waxaad moodaa in waddankan een, in eh, waxoogaa ay sidii qofku ku soo gelayo game xidhan oo kale oo eh, shirkadihii markaad shaqadii xaraysato waxay kuweydiinayaan inaad citizen tahay ama bermilan tahay sharciyadii markaad istiraahdo residenka oo kale een, hadhowto aad xaraysidna waxay ku odhanayaan eh, shuruudaha waxaa ka mid a een, inaad sanad kusoo shaqaysay eh, eh, fir- xirfadaada taasoo hadhow kaa saacidaysa dhibcaha ama bointiska eh, aada fiisaha ku dalbanayso marka eh, ya- runtii we- waxay ahayd eh, a- obstacle bay ahayd in markiiba qofku bilaabo eh, shaqada professional waa gartay marka fiisada markii lagu soo siiyo oo u horreysay shuruudaha ku xirnaa maxay ahayd ma hal sano ay ahayd ma laba sano ay ahayd maxaase shuruudaha lagu eh, dadka lagu xiraa si loo cusboonaysiiyo Eh, horta xasanow waxa weeyaan eh, shuruuduhu ma adka oo qofku haddii uu eh, yahay qof engineering ama engineering ka baxay eh, jaamacadiisuna waxay eegaan waxa la yidhahda waxaa jira laba council oo midna waxaa la yidhahdaa washington accord midna waxaa la yidhahdaa sydney accord marka wayse ictiraafsan yihiin oo haddii ay shahaadadaadu eh, tahay washington accord tan australia sydney accordku way ku way ku akriyad garaynayaan oo shahaadadaada way aqoonsanayaan inuu qofku da-diisu markuu soo apply garaynayo ay koob iyo soddon ka yar tahay inuu qofku caafimaad qabo Een, mainly wax intaasaa ugu muhiimsan Ee, fiisayaashu way kala duwan yihiin oo een, qaar waa temporary qaar waxa weeyaan een, eh, lo- long term laakiin kan aan soo xaraynay waxaa la odhan jiray eh, temporary skilled temporary ah, graduate visa marka muddadiisu waa sanad iyo sideed bilo sanad iyo lix bilood Eh, cusboonaysiin ma laha ilaa uu qofku eh, mar wax kale u dalbado marka waktigu kasoo dhawaado haddii uu muddadaa kaga gaadhsiin waayo inuu hur- urursado dhibcaha loo baahan yahay ama pointska si uu u xareeyo eh, markaa eh, permanent residenka ama fiisaha deganaanshaha waddanka waa gartay eh, dhalinta kale ee sidaadoo kale ku soo galay eh, fiisooyinkaas xirfadda intaad taqaanid imisaa shaqooyinkii ay soo barteen oo jaamacadaha uga baxeen eh, sh- ah, xirfadaha shaqa ku helay bay kula tahay wallaahi xasanow ma badna Eh, iminka eh, waxaan xasanow waa em, approximation dhalinyarta ku timiday fiisahan iminka ee waddanka joogta inta maleeshiya ka timiday waa ugu yaraan eh, ilaa lixdan Eh, walowba ay jiraan qaar sacuudiga ka yimiday qaar imaaraad kasoo galay qaar wadamada kale india iyo eh, kasoo galay iyaguna professionaala tirada inta maleeshiyaanka ah ee skilidka ah ee ku shaqeeya xirfadoodii eh, waa waxaan gaarayn een, eh, toban gaarayn marka aad bay u yar tahay inta ku shaqeysa professionsiga maxaa ugu wacan baad is leedahay marka in eh, xirfaddii fiisada loo soo siiyey ay ku shaqayn laayihiin niyow eh, inaga waxa weye horta mi- waa mid koowaade een, shaqooyinka professionalsigu inta badan waxay u baahan yihiin connection oo waxaa lasoo waxaysiiye lasoo advertisegareeyo isnot mostly bahalkii wax bahalka inuu qof guarantee tahay in qofku haddii uu xareeyo upto interview level gaadho inuu shaqada heli karo waa lays recommend gareeyaayo mushkiladeena hor dhalinyarteeda hor istaagtay inta badan waxa weeyaan dad soomaalidii hore ee naga soo horeysay oon dad borof kusii jira fiilka oo recommendation loo sameeyo oo dabeetana sida iminka waxaa arkaysaa kambaniyada greek waa isrecommend garaynayaan oo waxaa arkaysaa hadduu booshon soo baxo waxay u sameynayaan recommendation qof kaloo citizenko wadankooda ah turkiga kadalik all markaa aniga caqalaada naga hortimid de waxay ahayd waa inaan anagu bilowno oo noqono jiilkii connectionka samayn lahaaye kuwa naga dambeeya ha dhowto u samayn lahaa recommendationka iyo inay shaqooyinkan soo galaan waa gartay viisooyinkan xirfadaha waxaa inta badan ku yimaada dad aasiya ka yimaado hindiya iyo china iyo meelahaas soomaalidu hadday cusub tahay dabcan waxaan is leeyahay sababaha soomaalidao kale loo siin waayey waa dad maadaama wadankii uu burbursan yaha laga baqo inay isdhiibaan oo kale intaa taqaanay dhalinyarada xirfadaha ku yima ma jiraa qaar isdhiibay iyagu niow way way jiraan oo dhalinyarta qaar baa markuu fiisihii kii hore kasii dhammaanayay option kalena ay ay ka gaadhsiin waayeen dhibcihii iyo waxyaabihii loo baahnaa xalka wuxuu noqday marka inay protection sameeyaan oo idhaahdaan meeshii aan ka nimidnay meel aan ku noqon karno maaha laakiin xasano waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed dhalinyarta badankoodu waa janis banaan oo soomaalidu waxay basaboorkoodun baanay ictiraafsanayn mooyaane oo waxay qofka soo siinayaan usoo dirayaan card sidii basaboorka udhigma markuu fiisi uu soo dhaco laakiin qofkii oscol engineering ah da-diisuna intaa aanay gaadhin tedwankaas meeshuu doona wax ka bartay laakiin shahaadadiisu ay tahay shahaado akorkaa ku jirta waxaa leey waa fursad u banaan dhalinyaradu oo ay ku iman karaan waddanka
waa gartay marka hadda dhalinyaradii ku dhegaysato onlineka oo kale kaa dhegaysato hadda ama maleeshia jooga ama hindiya joogo jaamacada ka baxay oo engineering iyo wax la mida bartay oo laga yaaba inay usoo hanqaltaagaan in australia ay xirfad ku yimaadaan maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa niyo waxaa jira side baa jira ay dowladda ee australia leedahay oo layidhaha border protection waxaan kula talin lahaa inay sanad kasta waxaa lasoo geliyaa way update gareeyaanoo waxay soo geliyaan intaasoo fiisa cusub oo qaarkood temporary yihiin oo qaarkood full permanent yihiin oo conditionskoodu kala duwan yihiin qaarkood fuduyiinba inuu qofku soo ablay gareeyo ku yimaado marka waxaan kula talin lahaa inay sideka sideska baadhaan oo conditionska iyo waxa fiise kasta waxa ku taala meel aad naftaada ku asas garayn karto inaad eligible u tahay iyo inaadu ahayn ood ka eegeyso shuruudaha inaad buuxiso iyon kale documentska lagaa doonayo inaad buuxiso iyon kale marka waxaan kula talin lahaa inay sidekaa baadhaan dabeetana fiisayaasha researchku sameeyaan oo bebe u baadhaan dandan halkaasay ka ogaan karaan kasuitibalkay ku iman karaan waddanka insha allah waa garta tan u dambaysa dabcan adugu waxaad ka mid tahay dhalinyarada dibadda wax kusoo baratay oo nidaamkaas fiisada hadda aan kasoo sheekeynn waddan kusoo galay markaad fiirisid soomaalida halkan deganeyd iyo carruurta dhalinyarada halkan ku dhalato iyagu wax ku bartay sidaad filaysay ama qiyaasaysay dad wax u bartay oo iyaguna ka shaqeeya dalka ma yihiin mise weli waxaad leedahay dalkii dadkiina dibadda ku bartay baa dhaama niyahow waxay xasan u badan yihiin communitiga bartan degani intooda badan jiil iyagoo dad waaweyn ah waddanka soo galayo markaa aan haleelinba waktigii inuu qofku wax soo barto bayskiisa dhiso dabeetana shaqo professional gala marka intooda badan waxaan filayaa iyagoo reerlayaalba reeralabayso oo dad mas-uuliyada saarantumay waddanka soo galeen dabeetana waxay noqotay inay nolol maalmeedkii iyo reerkii daberaan oo intooda badan shaqo may helin janiska laakiin jiilka soo kacaya waxaan ka qayb galnay brograamo badan oo loo qabtay dadka professionaalka ee australia intooda badan waa arday aada u tiro badan oo dhammaan jaamacadaha waddanka ku jira oo hadda soo kacaya walow ay jiraan number yar oon aada u badnayn oo iyaguna kusii jira iminka fiilka laakiin waxaan insha allah filaynaa inay the coming decade in insha allah ay soomaalidu meel fiican gaarayso dhalinyar badan ba soo kacayso soo baxaysa insha allah
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.